أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aad ku maqli doontaan inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin munaasabad arday ay uga qalinjebinaysay rawdo ku taalla wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka dhacday magaalada galhareeri iyo mas-uuliyiinta gobolka oo munaasabadii gabagabada ka qaybgalay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta oo si cad u sheegay in isaga iyo maleeshiyaadka kaleba aysan lahayn qadiyad ay u dhintaan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa hogaamiyaha maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan oo isku diyaarinaya booqasho uu ku tago magaalada qudus ee dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato etoobiya oo ku jirta raacdada helista marinbadeed oo markan faraqa suratay jabuuti iyo jabuuti oo iska diiday dalabka uga imaanaya dhiggeeda iyo qiso kale oo murugo badan gabar la dilay aabbaheed walaasheed ninkeeda iyo dumaashigeed qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan hogaamiyaha maamulka ashaahadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa isku diyaarinaya booqasho uu ku tago magaalada qudus dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciro oo isku diyaarinaya booqasho yahuudeed la sheegay in uu ku tagi rabo qudus militari oo ah wargeys ka faallooda arrimaha ciidamada gaar ahaan kuwa maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin uu kaga hadlay dadaalka diblomaasiyadeed ee maamulka ashaadaladirirka somalilan ugu jiro ictiraaf uu ka helo caalamka bashiir good oo ah wakiilka somalilan ee maraykanka ayuu wargeysku sheegay in dood uu ku soo bandhigay macadka cilmi baarista siyaasadda dibadda uu ku xaqiijiyey in haddii maraykanku aqoonsado somalilan ay si toos ah ugu biiri doonaan heshiiska ibraahimiyada waxaa kale oo bashiir good uu wargeyska military dot com u sheegay in ay jirto xamaasad weyn oo ka dhalatay aqoonsigii yuhuudda ee bishii diseembar ee labada kun shan iyo labaatan isagoo xusay in go-aankaasi ahaa mid ay si weyn u soo dhoweeyeen dadka taageera una ololaya maamulka somalilan wargeysku wuxuu sheegay in saraakiil sahayna ah ay bishii hore booqdeen magaalada hargeysa xilli madaxweynaha somalilanna isku diyaarinayo booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tagayo dhulka filistiin ee yuhuudda ay xoogga ku haysato gaar ahaan magaalada barakaysan ee qudus waxa uu sheegay bashiir in taageero fiican ay ka haystaan aqalka koongareeska islamarkaana xiisadda bariga dhexe ay kor u qaaday muhiimadda somalilan uuna jiro xiriir xooggan oo ay la leeyihiin africom kuwaas oo uu ka shanqariyey in bil kasta ay booqdaan magaalada hargeysa bashiir waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in somalilan tahay taywaanta afrika maadaama ay ka soo horjeedo saamaynta shiinaha isaga oo carabaabay in maamulka trump ay u bandhigeen macdanta qaaliga ah ee deegaanada maamulkaasi iyo in dekadda berbera ay saldhig u noqoto ciidamada maraykanka intii wargeysku uu warbixintan ku guda jiray waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in trump uu ka fiirsanayo in uu ciidanka maraykanka ka soo raro saldhigyada aan faa'iidada badan lahayn uuna u soo wareejiyo meelo istaraatiiji ah sida deegaanada somalilan warbixintu waxa ay xustay in saddex meelood hal meel ganacsiga adduunku uu maro marinada ay somalilan gacan ka geysato sugidda amnigooda islamarkaana ay leedahay taariikh dheer oo madax bannaani ah iyadoo haatanna dib u casriyeysay ay tiri dekedda berbera xogta warbixintan ayaa ku soo aadaysaa xilli dhaqdhaqaaqyada la socdaa xeebaha somalilan ay si weyn u soo xoogeysteen islamarkaana la xaqiijiyey dhismaha saldhigyo milatari oo maraykanka iyo yuhuuddu ay ka wadaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii u dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen xerada murtadiinta ee duleedka magaalada baydhaba dhaawacu waa afar askari oo murtadiin ah dhanka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka dhiciso oo ah deegaan hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna mujaahidiintu qoriga r b g ga la heleen konteynar hub ugu kaydsanaa saliibiyiinta kenya oo xerada ku dhex yiilay waxaana gebi ahaanba isla gubtay konteynarka iyo hubkii ku kaydsanaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo codsatay marinbadeed ay ka hesho jabuuti jabuuti ayaa xaqiijisay in etoobiya ay diiday dalab ah in ay saamiga ugu badan ka iibsato mid ka mid ah dekadaheeda iyadoo muujisay in saamigaasi aanay rabin haddii aan loogu darayn marin iyada u gaara sida uu sheegay wargeyska capital ee ka soo baxa caasimadda adis ababa hay-adda dekadaha iyo aagaga xorta ah ee jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in dowladda jabuuti ay etoobiya u soo bandhigtay lixdan boqolkiiba saamiga dekedda tajora balse dalabkaasi ay ka gaabsatay dowladda xabashida etoobiya sida lagu xusay warbixinta wargeyska cabitol abuukar cumar haadi oo ah guddoomiyaha hay-adda dekadaha ee jabuuti ayaa sheegay in mas-uuliyiinta etoobiya aysan aqbalin soo jeedintaasi balse ay doonayaan in la siiyo oo la isugu daro saamigaasi iyo marin iyada u gaara waxaan si cad oo hufan ugu soo bandhignay lixdan boqolkiiba saamiga tajora laakiin etoobiya way diiday iyadoo rabtaa marin dheeraad ah ayuu guddoomiye abuubakar cumar haadi ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada jabuuti sidoo kale guddoomiyaha hay-adda dekadaha jabuuti wuxuu carabka ku adkeeyey in dowladda jabuuti ay weli diyaar u tahay iskaashi ay la yeelato etoobiya isagoo xusay in dalkaasi horey uga faa'iidaysanayay adeegyada dekadahooda ay bixiyaan sida ay sheegtay warbixintu jabuuti ayaa sidoo kale soo jeedisay xalal kale oo xeebteeda ah oo ay ku jirto isticmaalka dekedda tajora balse codsiga etoobiya ee marinka ayaa u muuqdaa in uu hakiyey wadaxaajoodadii labada dhinac dowladda xabashida etoobiya waxay dadaal xoogan ku bixinaysaa sidii xoog ama xeelad ay ugu xayuubsan lahayd xeebaha soomaaliyeed iyadoo janaayo labada kun afar iyo labaatankii heshiis xaaraan ah la saxiixatay maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ku gacansayrka etoobiya ee dalabka jabuuti ayaa ku soo aadayaa xilli adis ababa ay si weyn isha ugu hayso dekedda berbera halkaas oo muddooyinkan dambe sida la xaqiijiyey uu ka socdo dhismaha saldhig weyn oo milatari oo wadajir ay u dhisanayaan maraykanka iyo yuhuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari u dhaawacmay xukuumadda muqdisho oo sheegay in aysan lahayn qadiyad ay u dhintaan askarigan oo isagoo ka cabanaya dayac iyo daryeel la-aan horey muuqaallo isaga soo duubay ayaa mar kale iska soo duubay muuqaal uu ku soo aadiyey sanad guuradii ka soo wareegatay aasaaska maleeshiyada xukuumadda muqdisho waxauna askarigan fariin guuni ah u diray ciidamada lixaadka qaba ee xukuumadda muqdisho islamarkaana u dabaaldegaya sanad guuradaasi isagoona ku yidhi meeshan qadiyad loo dhinto ma taalo wax soomaalinimo la yidhaahdo ma jiraan diyaaradahan shisheeyaha intay ku sirmaan buuraha ha isku aadin haddaad dhaawacantana adigaa dhaawacmay haddaad dhimatana adigaa dhintay meeshan dan baa la wataa ayuu yidhi xubintiina cabdiwahaab caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxaa inoo soo socda qiso murugo badan balse markan iyo wilaayada galgaduud munaasabad ay arday uga qalinjabinayeen rawdo ku taala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacday magaalada galhareeri xafladan oo ahayd mid ay arday da'yar ah uga qalinjabinayeen rawdada almakaarim litarbiyat al atfaal wa icdaad al ajyaal ee ka furan degmada galhareeri taas oo ay wax ku bartaan ubadka yaryar ee soo koraya kuwaas oo tiradoodu ay ahayd afartan iyo kow isugu jira wiilal iyo gabdho munaasabadan waxaa ka soo qayb galay waalidiinta dhalay ubadka ka qalinjabinayay rawdada waxgaradka wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daafuray warbixin laga dhagaystay mid ka mid ah barayaasha rawdada alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar almalik algafaar aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam وخلقه فسوى وقدره فهدى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وآله أهل التقى وصحبه ذوي الهدى waxaan halkan warbixin ka bixinayaa madarasadan madarasadan magaceeda waxaa la yidhaha rawdatu almakaarim litarbiyati aladfaali wa icdaadi alajayaal madarasadan waxaa la furay taariikhda islaamku markay ahayd bisha koowaad saddexdeed kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri ujeedooyinka loo furay madarasadan waxaa ka mid a kow in carruurta lagu barbaariyo caqiidada islaamiga labo in la soo saaro awoodda ku qarsoon carruurta yaryar saddex in la tusiyo bulshada carruurta yaryar in wax la bari karo afar in la muujiyo awoodda haweenka in ay waxbari karaan ubadka waxbarashadana ay ku leeyihiin door sarreeya madarasadan carruurta dhigata waxa ay da-doodu tahay afar jir ilaa siddeed jir madarasadu waxay leedahay qaybo kala duwan sida baridda qoraalka iyo akhrinta xifdisiinta qur-aanka kariimka iyo baridda tarbiyada islaamiga xifdisiinta qayb ka mid ah mutuunta cilmiga madarasadan waxaa barayaal ka ah gabdho ka kooban maamul iyo mucallimiin ardayda lagu furay madarasada tiradoodu waxay gaaraysay lixdan arday hadda waxaa haatan aan joognaa xafladoodii afartan iyo kow ka mid a ardayda guud ahaan ardada hadda madarasada dhigata waxay gaarayaan siddeetan arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal intaasi kadib waxaa munaasabadda bandhig ku sameeyey ardaydii yaryareed ee qalinjabinta samaynayey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الحمد لله الذي جعل القرآن شمسا مضيئا وكوكبا منيرا ومقتبسا معينا وممتدا متينا ودستورا جليلا ووعد قارئا فضلا جزيلا وخيرا مديدا وأوعد تاركا هولا خضيرا وأمرا مريرا والصلاة والسلام على سيد البشر ما تسابق الأجيال وتنافس الأخيار وتحمس الأبطال لتعظيم آي الله وتدريس كتابه صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى ثم الصلاة على الصحب الجلل أهل العلم والعمل والزهد والورع ما على قيد الحياة امرؤ وسواد وما اختلف الحين والحين والأمل والأمد وعلى من صاحبهم على المحجة البيضاء وتابعهم على السنة الغراء بعد حمد الإله وشكره وصل الرسول ومدحه أيها الأخيار الأفاضل الأعلام الأماجد نرحبكم بحفلة اختتامية بمرحلة زمنية وتربية شرعية وقدوة علمية بمدرسة مثالية أخلاقية ذهبية تهذيبية تعليمية أخذت دورها من حياة الأطفال وتربية الغلمان روضة المكارم لتربية الأطفال رفعت أعلامها وبذلت أجوادها لتعليم الأولاد وتحقيق الآمال بالغدو والآصال مدرسة علت فوق العلا وسمت فوق السماء حتى كانت نجما من النجوم وشمسا من الشموس وأملا من الآمال أيها السادة الكرام من المهم ذكره أن هناك بعض مواد شرعية مدروسة في المدرسة بعد أساسيات القرآن وهي العقيدة الإسلامية والسيرة النبوية والأذكارات اللازمة وختاما أقول بالحضور بملء الكلم حللتم أهلا ونزلتم سهلا نرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب مشروحة طبتم وضاب ممشاكم وغفر الله ذنوبكم جميعا ونشكركم على إجابتكم ومجيئكم إلينا فرحمة ربنا أبدا عليكم مدى الأزمان ما نشرت نعيمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب ما اسمك؟ اسمي قارة عيسى عبد الرحمن وما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الفتاح أحمد نور أخي هل أنت مستعد لأوضح لك بعض الأسئلة في السيرة النبوية؟ نعم أنا مستعد من فضل لما جئت اذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن قالب بن فيري بن مالك بن نضر بن كنانة بن قسيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدم بن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم وأمه آمنة بن دواب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر في شهر ربيع الأول عام الفيل وولد بمكة المكرمة من أول من آمن به من الصبيان أول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب لدين الهدى بروح الفدا سأمضي ولا أخشى مكر العدا لدين الهدى بروح الفدا سأمضي ولا أخشى مكر العدا أثير صاد شان دينتي حفديي ربوك وذلك نشيجا ندى أثير صاد شان دينتي حفظي ربوك وذلك نشي جندا أرورتي كعيم مكارم تجين كتابك ربي قرناك دجين قرآن كي برتين أذكار تيدكتين قرآن كي برتين أذكار تيدكتين طريقي جنة ذلك تودي سارين يرانتين برتا يرانتين كعا تكتا يا سيفتا يرانتين برتا هيريبكا يهودا سيفتا دا قرسي مسلم كستا ظلما أذوك سوغا وفير صودشان دينتي حفدي ربوك وذلك نشي جندا وفير صودشان دينتي حفدي ربوك وذلك نشي جندا ربوك وذلك نشي جندا شع نور لها بدر تلألأ في الظلام شع نور لها بدر تلألأ في الظلام روضتي عن المكارم تربينا بالآداب روضتي عن المكارم تربينا بالآداب تزكينا بأخلاق وتسمينا للغمام تزكينا بأخلاق وتسمينا للغمام عطرتي عز فؤادي إنا عزي وفخري عطرتي عز فؤادي إنا عزي وفخري munaasabadan dadkii lagu soo maamuusay islamarkaana ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib cabdinuur oo ka mid ahaa waalidiinta dhalay ardaydii qalin jebinaysay waxaan u mahad celihaynaa xafladan qaaliga badan oo quruxbada- quruxda badan dadkii noo soo diyaariyey oo isugu keenna keenay bacdallaahi ayagaan u mahad celihaynaa waxyaabaha loo furay madrasada waxaa ka mid ahed in haweenku ay ummad soo saari karaan in la ogaado markhaatigeedu waa haynaa maasha allah waxaan ku qanacsanayn ayagoo dhaqaa oo dhalaa oo dhibaato kastaa ku jira say ewel wax u barteen aan ku qanacsanayn oo ay juhdiga bixinayeen haddana waxaan ku qanacsannahay sida ay wax u soo saareen owlaadda yaryarka ah oo intaas la egoondayayno juhdiga ay ku bixiyeenaan u jeednaa waxay ahaayeenna waa soo bandhigeen oo maanta markhaatiyaa laga yahay qof maqla iyo qof arka intaba waxaan ogaana marka in ilmaha yaryarka ay ku sii macaan badan tahay in wax la baro maxaa yeele dariiqii saxda ah ay qaadeen waxa kale ma fahamsano wax kama oga wixii loo sheego waa kalaamullahi rabbilcaalamiin iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaday qabteen waana ku barbaareen macallimiinta ku dadaashay oona tustay waxqabadkooda waxaan leenahay sidaqo jaariya waxaad waxaad qabateen allah idinkaga dhigo macallimiintii macallimiin soo saarta allah idinka dhigo waalidiinta ilmaha lasoo kallaha oo ayagoo intaas lag in soo wado madrasada keena haddana celiha waa dadaal dheeraada ayagana waxaan leenahay cilmiga ilmuhu ay bartaan kuwa aakhiro looga abaal mariyo allah ka dhigo intaasaan ku soo gaabinaa macallimiintu waa mahadsan tahay allah subxaana wa tacaala aanu mahadnaqaynaa nagu soo kulmiye xafladan khaymaha badan leh oo diinta ilaahay mataqaana lagu weyneynaa Een, allah subxaana wa tacaala marka walaalayaal khayrka meeshan ka dhacaa waa runtii nin maqana looga sheekayna mahane nin jooga war ma rabiyo allahaanu mahadnaqaynaa Ee, waxaan ka mid ahay waalidiinta anagoo afka waalidiinta ku hadla waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala aanu mahadnaqaynaa allaha loo barakeeyo dadka yaryaroo meesha jooga intii qof shaksi wax kulan waa ammaano yihiinoo waa ku soo dadaaleen intaan wax ku lahayna kolley waxbay ku lihiinoo carruurtooda waa iyagana ducaan uga rabnaa waan u mahad celinaynaa waana ku qanacsannahay ilaahay idinkiisa haddii wax noo dambeeyaanna waa keenaynaa haddayna noo dambayna waxa joogan ku sii dadaalaynaa inta ku soo dadaashay allaha barakeeyo gaar ahaan macallimiinta ku soo dadaashay gaar ahaan waalidiinta intii maktabuldacwa intii qalqaala iyo qarash ku bixidaba khayr allaha siiyo oo ugu weyn tahay walaayada iyo waalidiinta iyo macallimiinta ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabadda ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa nicmooyinkiisa fara badan ilaahayna siiyey ayaau mahad celinaynaa islaamnimada iyo diintan iyo iimaanka iyo kudhaqanka shareecada islaamka iyo barashadeeda ilaahay subxaana wa tacaala wakhtigaasi na soo gaarsiiyey allahaas u mahad celinaynaa bacdallaahi jamiicu alxuduur dhammaantooda u mahad celinaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan oo hadda munaasabadan iskugu timid culimmada iyo mucalimiinta odayaasha iyo waxgaradka ardada yaryar oo naashiinta ah iyo mucalimiintooda dhammaan jazaakum allahu khayra jazaa wanaagga halkan la isugu yimid qof walba qeybtiisa ka qaadanayo ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala in qaabkaasi wax u dhacaan runtii maanta waxaan joognaa munaasabo qalinjibin ah ardo yaryar oo aan ognahay wakhto bila dhowr bilood ka hor meeshaani lagu furay ayagoo markaasi bilow ah aan ognahay maalintaasi in dhowr bilood lagu joogo annaga kolle maalintaasi dadkii furitaanka xafladdaasi joogay waa iska tageen waxaa la isu daayey mucallimiintii ardadooda iyo kolle waalidiintiiyo naqiibka ah oo maaragtay ilmaha guryaha iyo noloshooda iyo qaabkooda kolle ay isku xirnaayeen in badan ka mid a maanta waa isku soo laabanay iyadoo ardadii qaabka qaabkay ka bedelan yihiin ardadii oo wakhtigaasi kooban runtii hadda maasha allaahu dadka dhammaantood aad iyo aad ugu farxeen wax meesha maaragtay shaqada la qabtay wanaaggeeda tarbiyada muuqato akhrintii oo ardada maaragtay oo sixitaankooda muuqdo qadaayaadkaasi marka waxaa la dhihi karaa waxa lagu farxo qof kasta muslim ah oo ku faraxsan yahay waalidiintii ay faraxsan yihiin ardadii iyo mucalimiinta ay faraxsan yihiin waa shaqo wanaagsan runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydin u weydiinaynaa anta ka qayb qaadatay dhammaantood in ilaahay u saaro subxaanahu wa tacaala fii miisaani xasanaatihim ilaahay arrintan waa arrin ilaahay looga dhowaado cibaado ah in ilaahay ajar badan ku siiyo ayaa ilaahay u weydiinayna subxaana wa tacaala waxaan rabaa intaas kadib inaan buraarijiyo islaamka cinaayada iyo dadaalka uu siiyey dadka yaryar oo maaragtay oo naashi'iinta ah in maaragtay ihtimaam gaar ah islaamka inuu siiyey waad og tihiin carruurta markay dhashaanba waxaa lagu bilaabaa tawxiidkii waa lagu addimaa waad og tihiin tarbiyada waxay ka soo bilaabataa maaragtay hooyada marka la guursanaayo cunuga hooyadiisa marka la guursanayo ka soo bilaabata saaad og tihiin islaamka marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo siiradiisa iyo dhaqankiisa se markaas ay ugu badan tahay carruurta oo lagu dadaalo cunug yar ayuu la hadlayaa nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay sami illaaha wakul mima yaliik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlayaa wiil yar markaasa wuxuu leeyahay yaa qulaamu innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadak antaasi tawjiihaad ah oo carruurtaasi la siinaayo waxay noqdeen markii dambe in caalamka dadku wax ka bedelo dhanka akhlaaqda dhanka cadaaladda dhanka difaaca ummadda la difaaco dadku wax ka bedelo inay noqdaan ciyaalkaas yareer oo xilligaas lala hadlaayo ma lasoo saaraaye qadiyadaas marka qadiya ku xihan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa iyo raalla'ahashada ilaahay waa arrin ku xiranaya muslimiinta shaqadooda ay tahay iyo dadaalkoodu yahay waa qadiya maaragtay taarikhdeeda ay dheer tahay oo maanta muslimiinta gaar ahaan maamulada islaamiga wilaayaadka xarakatu shabaal mujaahidiin deegaamada ay maamulaan waad og tihiin saana dadaalka u socdaa ee runtii waxaan nahay dowlad oo majaalaadkeeda guud ahaan dhammaystiran ayaan nahay insha allahu tacaalaa waxa ugu weyn ummad ay ka hormarto ummad guul ay ka hesho dhammaantood aasaasiyaadka aan haysano oo caqiidada iyo tawxiidka iyo diinta ilaahay tarbiyadeeda marka wax badan marka ilaahay inaan ugu shukrino waajibkana saaran waaye nicmadana haddii lagu shukriyo ilaahay wuu siyaadinaya la in shakartum la asiidannakum qodobka labaad aan buraarjin lahaa waxa waaye gabdhaha wax la baro in gabdhaha la dhiso faa'iidada ay leedahay weliba daaqadooda iyo awoodda ay leeyihiin lagu faa'iidaysto gabdhahan hadda rawdadan gacanta ku hayay rawdatulmakaarim gabdhihii ku soo baxay macaahiddii ku furnaan jiray degmada galhireeri sida macadka khadiija binti khuweylid radia allahu tacaala canha iyo macaahidda qurduba ee maaragtay qeybta dadka waaweyn ee maaragtay meelahaasi dadkii ku soo takharujay ayaa hadda maanta u faa'iideynaya ee deegaankii anfacayo marka qadiyadaas marka waxaynu tusaysaa gabdhaha inay ku jirto ee faa'iido aad iyo aad u weyn weliba doorkooda ugu muhiimsan iyo meelaha ay munaasabka u yihiin waxa waaye inay cilmiga ay xumbaarsan yihiin iyo waxyaalaha ay barteen inay baraan dadka jinsigooda gabdha kale iyo iyaalka yaryar in wax baraan ayaa ugu faa'iido badan insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa maksabka dacwada degmooyinka dhammaantood iyo tuulooyinka gabdhaha joogo in sidaan oo kale loo abuuro goob dadka wax ku baraan loo nadaamiyo ee insha allahu tacaala waa u dardaarmaynaa jazaakum allahu khayr kelimada intaan kusoo kobaya wasalaamu calaykum waraxmatullah كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka haweeney soomaaliyeed ayaa ka warantay dhibaato ay kala kulantay maleeshiyaadka murtadiinta ee liyubooliska ee dowladda xabashida etoobiya u aas-aasatay xasuuqa muslimiinta dhulkooda soomaaliyeed ay xoogga ku haystaan gabadhan ayaa sheegtay in maleeshiyaadka liyubooliska ay dileen inta badan gabadhan ayaa sheegtay in maleeshiyaadka murtadiinta ee liyubooliska ay dileen inta badan walaalaheed iyada la dhashay aabbaheed ninkeeda iyo dumaashigeed intaba haddaba ku soo dhowaada qisada xanuunka badan ee gabadhan ku dhacday ee iyadu ay ka warrami doonto waxaan rabaa inaan ka hadlo dacatigii iyo maarata dhibaatadii iga soo martay iga soo gaadhay deegaanka soomaalida marka wax been ah kuma darayo wax aan arkay oo xaqiiqa oo run ah run baan ku hadlayaa ilaahayna saas ugu ogyahay waxaan deganayn qabalaha xasan xasqulle qabalaha xasan xasqulle ayaan deganayn marka ano- anaga aa ugu weynaa maxaa ahayday qoyskanaga aabbahay wuxuu ahaa ganacsibuu ahaayoo maaragta qabalayga ayuu meherad ku lahaa marka markii ugu horreysay qabalayga annaga oo degan oo nabada waxaa nagu bilaabatay dhibaato fara badan dhac dil maxay ahayday in maarata qabalayga la burburiyo oo maarata la dhaco la laayo dad fara badan dhalinyarada intii lasoo shiriyo maalin kasta oo meel la isugu keeno kan baa u baya kan baa la shaqaynayay maxay ahayday kolba kii dhadhan le ishu ay qabato ayaa dhulka lala simeeyey maxay ahayday waa la leynayay intii lala baxo maxay ahayday mid mid loola baxo ayaa la leynayay marka dhalinyaradii in fara badan in iska cararta in ciidamada iyo ururada ku biirta saasaa la noqday marka iyo in la dilo in la qabto oo jeelka la geeyo marka markay dhibaatadii naga joogsan weyday waan waan ka baqanay meeshii oo aan ka guuray qabalaydii waa la faaruqiyey waa la baneeyey waxaan tagnay maxaa yeelay kaymaha heejada ah ayaan tagnay wixii aan haysanina waa la dhacay markaas aabbahay oo joogay meherada wixii uu haystana waa laga qaatay waana la xiday markaa waxaa lagu xiday dhagax madow dhagax madow markuu in muddo a ku xidhnaa ayaa la soo daayay waan ka baqnay meesha waan ka guuro waxaan u baxnay heejada aan u baxnay markaan heejada u baxnay haddana dib ari yar iyo waxaan dib isaga yaryeebanayoo meelahaas aanu iska gurguurayno maxaa yeelay kolba meel degdegaynay goor aroor ah annaga oo nabad ah ayuu ilaahay naxariistay aabahay goor aroor horuna toosiyey toosa toosa aaba salaada tukada waan tukanay waan toosnay markaan salaadii tukanay kabacdigeed ayaan maxay ahayd dibadda saa ugu soo baxay aabahayna aqalka ugu jiray waa la qurqureecanayay aroor hore oo markaa maxay ahayd aan weli ninkiga geedka aada loo kala garanin xilliga la yidhahda ayay ahayd marka waxaan arkay ciidan xagga iyo xagga naga rooraya isweerkaana laga qabtay marka isweerka markiina laga qabtay isla markiiba waxaa lasoo dhexgalay xaafadihii marka waxaanu ahayn dadku uu kala baxbaxsanayo waa la kala guurayo maxay ahayd qoysba meel kayn uu degayay annaga iyo aan aabbahay laba bohood buu lahaa iyo eedaday iyo wiilkeeda afar xanuudaasaa meel deganay markaas marka horeyba aqaladii markiiba loo jijibiyey waa loo burburiyey wixii dhadhan aan wax ka qaadan kareenna way qaateen maxay ahayday aabbahay ayaa isla markiiba lasoo qabsaday wixii reerkan joogay oo dhan waana lasoo ururiyey dhammaantana weelad awowey oo markina u ahaayo aabbahay abtigii ahaa ayaa la joogna la joogay oo aabbahay markaa wada fadhiyeen aabbahay ayay markii aada ugu soo hifidheen oo dhammaantood kusoo wada urureenoo maxay ahayday bud iyo balaayo iyo maxay ahayday ay ku bilaabeen marka waxay dhaheen wadaadkaas hadlay oo aabahimuna hadlaynin wuxuu ku yidhi wadaad maxay ahayday ubba maahan waxaanoo ciyaala iyo reerkan iyo waxoo dhan buu dhalay waa nin maxay ahayday deegaana waa nin degan beerahan caruurtan iyo waxoo dhan buu dhalay wax uba ogyahay ninkan iyo wax oon la riyay midna ma jirto kullum dhammaantiin u baatiyin bay dhaheen wayna dareeriyeen marka ciidanka militarigu ahaa marka markayna dareeriyeen aniga iyo iyo saddex gabdho iyo laba gabdhood oo kale oo midna ilmaabtinahay midna ilmadeernahay iyo aabbahay iyo wadaadka awooya shantanadaas aynala tageen marka ay nala tageen iyo ku yaroy eedaday dhash lixdanadaas ay nala tageen oo wiil ah marka dhibaato badan bay noo geysteen wayna jir dileen maxay ahayd dhibaato aan hadda kasoo koobi karaynin sida kubadda camal maxay ahayd ayay ugu garaacayeen laag markaasay suukaana celinayeen aabbahayna markiiba way xirxidheen laba dib lay u xidheen iyo awowey markay xirxidheenay saa xadhig ay ku xirxidheen ayay maxay ahayday kolbadde dhagax iyo qool iyo maritaan ay maxay intay ku tuntaan ay saa u maraan intaba ay ku hayeen markaan isbedelo jirku maxay ahayday xanuuneen maxay ahayday saa isu bedelo anigana waxay igu gagabinayeen ama xadhig bay surayeen ama maxay ahayday laag iyo feed ayay maxay ahayd iyo qoriga afkiisa ayay la dhacayeen marka saasay ahayd aabbahay anoo arkaya ay hortida ku dileen dhagaxbayna ku dileen iyo awooy wiil ayay daday dhashay saddexdaas ayay hortayda ku dileen marka anigana waxay haysteen laba habeen iyo saddex maalmood ayay maxay ahayd kolla isriqinayeen kolla ay maxay ahayd iga sii daynayeen markii malaha naftu ay qabatay islaan way ka baxaysaa hadda marka dhibaatooyin fara badan baan usoo joognay dhibaatadaasa laakiin igu yaa igu murugo badnayd naftayadu waxay tamininaysay sida aabbahay oo kale iyaga oo kuu dila ayaa fiicnaan lahayd markii u horreysay markii ugu dambeysay ay dilayeen ayay maalintii o dhan sidii ku haysteen xilliga aroorteena qabteen casar ayay markay casarkii tahay ayay meesha ka kaceen meel cidlaahoo heejada bay ahayd marka markay kaceen ayay saa ii soo qabteen aabbahay iyo aweyna iyo wiilkiina halkan bay yaalaan marka naftuna mayna ka bixin naf yar baa ku jirta marka horgalbay igu dheheen maya soco marka markaan dhowr jeer isha ku dhufteen maarta isbedelay iyaguna idileen ari meesha oo kale iga yar fogeeyeen oo meel kale iga yargeeyeen halkii aan ku ogaa ayaan dib usoo eego labadoodii oo saa isu garab yaallo oo dhaqdhaqaaq yar lugaha ay dhaqdhaqaajinayaan ayaan arkay markii aan saa isu yar bedelay haddana wuu qaadeen qoriga afkiisa halkaa dhabarka intay iga qaadeen bay igu laaleen geed maxay ahaydee mirayaa hadna saas iga soo jiideen mid baa soo raacsaday fiiladii saa igu soo qumreen saa uga horreeyey ayuu qoriga raacsaday waxaan isiri eegay ku dilayaan waan ashaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadday aabbaha ku raaciyaan waan isiri mise anigumaba socdaan aabbahay iyo raggii ay laayeen bay dib ula noqdeen way kusoo dhaawac tireen markaasaan gartay inay kusoo dhaawac tirayaan marka saasay taasi u dhacday san xaskulle oo ona ahoo laga kala guuray oo maxay ahaydee guryihii wax la guray iyo wax maxay ahaydee iska dayacma noqday oo cidlo ah ayay la yimaadeen marka laba habeen iyo saddex maalmood ayay saas igu haysteen aduu nasiib wanaag haddana iyaga oo maarata intaas iyo intaa dilkii iyo dhibaatadii igu wada naftaydana aada u jeceshahay ana oo dhinta oo raaca maarata dadkii ay laayeen nasiib wanaag iyagoo aan dillo iyo erikabtantan aan saaro labadaas isku haya ayuunbuu ilaahay de nin uu iisoo dhexgeliyey mala ayaa iga sii daayey marka waan ka soo baxo saasaan halka kaga soo baxay marka ani eheladayda aad iyo aad ayay dhibaato fara badan usoo gaadhay أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا رهبة